mowqifka madaxweynaha puntland cabduweli maxamed cali gaas zahra dhibaatada gurigaaga guriga la deriska ah ka dhalata hadday dab tahay hadday tahay dad wax la dhibaayo waa ku soo gaaraysaa adigana saamayn bay kugu yeelanaysaa sida dabadka deriska ah oo wax badan ka dhaxeeyaan ay saamayn isugu yeeshaan xag nabadgelyo xag dhaqaale xag siyaasadeed xag diblomaasi intaba dhibaatadan khaliidka ka jirta waa dhibaato aada iyo aada khatar u ah dalalka ay ka dhaxayso khatar ku ah jiritaankooda annagana saamayn lagu leh fara badan oo dhinacyo badan leh waxaa ka mid a saameynahaas mid amni mid dhaqaale mid diblomaasiyadeed mid siyaasadeed intaba saamayn bay nagu yeelanayaan keligeen maa hadda halka gobolka jooga oo dhan bay ku yeelanayaan saamayntaas gaar ahaan innaga mid badan bay nagu yeelanaysaa waxaynu nahay afrika qolada ugu dhow oo ay khaliijka ay deriska yihiin waxaynu nahay dal ay ka dhexeeyaan wax badan oo dhaqaale ah ganacsi ah amni ah taariikh soo jireena oo xiriir ah inteenaasu marka waxay nagu yeelanaysaa saamayn marka waa u nugunahay inagu saamayntaas waxaynu nahay dal hadda dagaal sokeyn ka soo kabanaya oo culays leh dowladda marka waxaan ku iri go-aanka aad qaadateen waktigaas hore iminkana aan weli qabaa go-aankaa dowladdu qaadatay waxaan u arkaayay inay mudan tahay in dib u eegid lagu sameeyo mar kale maxaa ye maxaa yeelay dhibaatada inaga soo gaaraysaa waa mid culus waana sababay qolyaha ishayaa u qaadan maayaan inaanu dhexdhexaad ka nahay arrinta waxay u qaadanayaan inaanu dhinac taageerano dhanka qadar taageeranay u qaadanayaan kuwa kale laba qof markaad kala qabanayso oo heshiisiinayso waa inayd waa inaad labadaba ay kugu kalsoon yihiin inaad dhexdhexaad ka tahayo mid aada mid aadan u hoodadaynayn midka kale marka mawqifkaas baan anigu sheegay hadda ka hor kana codsaday xukuumadda iyo madaxweynaha baa ka codsaday inay arrintaa waa gartay in maamul goboleed uu sheego in uu go-aan la qaadanayo dowlad kale iyo dhinacyo ishaysta wadamo ayaga tooda isu haysto inuu dhaho annagaa taageernay annagoo maamul goboleed hebel ah marka miyaysan caqabad ku ahayn xitaa hanaankii federaalka iyo waddankii amnigiisa
zahra saameynihii aan sheegayay bay ka mid tahay maxaa yeelay kow dalku hadduu ka soo kabanayaa dagaalkii sokeeye nidaamka u degsanna waa nidaam federaal ah federaalka marka waxaa laga yaabaa dadka dhegaystayaasha ahi inaanay inta badan ka warhayn oo sharciga uu ku dhisan yahay iyo xiriirka wada shaqayneed ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka waxa ka dhaxeeya oo qaabka wada shaqeynood ka dhaxaysa aan dadku aanay fahamsanayn ama ka dheragsan kow xiriirka ay sheegayso puntland inay jirtay dowladihii isbebedelayay haddaad eegto kaba soo qaadba waxaad aqoon u leedahay dabcan arrimaha dibadda cidda ay tahay inay xiriir la samayso waa dowladda dhexe ee federaalka ah maamul goboleed gobol ka mida soomaaliya ah inuu ka hadlo danihii banaanka iyo xiriiradii wadamada deriska iyo kuwa kale kasii baxsanba sida haatan muuqato miyay kugula saxsantaha adiga haddaan saa ku weydiiyo haa sahra sida aad ii weydiinaysaa sax weeye waxaad ku tala gashaa inaan wasaaradda kasoo shaqeeyey oo siyaasiyiinteeda wasiiradeeda kamid aha marka hore haa hadda nidaamkaanu anagu ku shaqaynaynaa waa nidaam federaala wey awoodda la qaybiyey oo federaalku qaybiyey wasa siyaasadda arrimaha dibadda waxa u xil saaran waxa weeye dowladda dhexe weeye dowladda dhexe ayaa u xil saaran siyaasadda lacagta amniga qodobo gaar ah oo jinsiyadda qodobo gaara oo dastuurku xusay oo ay mas-uuliyadda dowladda dhexe ay leedahay baa dastuurka qoraya oo awoodaa siinaya laakiin qodob kale oo isla dastuurka ikaad ikaad qodob kale oo isla dastuurkii ah baa wuxuu leeyahay oo nambarkiisaba aan sheegay dowladdu xilkaas isaga markay gudanayso waxa weeye inay la socdaan oo taladii wax ku leeyihiin oo waktiga lama oran xubnay ka noqonayaan inay kaaliyaan waktiga wadaxaajoodkaa gelayabaa dastuurkii ku waajib yeelaya dowladda dhexe maa dowladda dhexe waxay masilaysaa dowladda dhexe marka ay halkaa fadhiisanayso oo shirkaa tegayso waxay u dhaqmaysaa ilaaliyaha danaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah meesha dastuurkiina saasuu u qeexayaa ay u caddahay marka mushkilad dastuurba maaha hadda arrintu inaynu la aadno mushkilad dastuur yaa xaq leh yaan xaq lahayn maaha mudanayaasha waata aan kaa dhex galo mudanayaasha baarlamaanka iyo golaha sanadka kugula jira ee ayagana qaba arrintan inay khatar amni iyo mid dastuuriya ay ku tahay jiritaankii qaranka soomaaliya maxaad ku leeda kuwaasna eg fa haddeer maxaan ku yidhaahdaa zahra anigu haddeer magacii golaha aqalka siran ku hadli maayo kiyga shaksigaha baan ku hadlayaa waa garta sidaa kaygaas aan ugu hadlayo baa xildhibaan kasta ama senator kasta xaq dastuuriya ugu leeyahay ka muwaadin inuu ka hadlo waxaa jira oo ay markaa la tahay ra'yigiisa ama ra'yigeedana waajib bay ugu tahay qof kastana waajib bay ku tahay inuu qadariyo sidaa uu u qabo anigu marka iyaga kayga mid ka duwan kii qaba iyo kayga mid waafaqsan kii qababa waxaan ka oran karo ma jiraan nin waa waa xaq ay leeyihiin oo qof walba leeyahay qof walbana waxaan ku leeyahay muwaadinka miyiga jooga mid magaalo jooga mid waxbartay mid aan waxbaran qofka muwaadinka ee soomaaliyeed xaq u leeyahay weye inuu ka hadlo aayaha dalka sida ugu habboon ra'yigiisana in la dhegaysto sax weye sidaasay tahay siyaasadeed ee gudaha soomaaliya si markaasi dibadda ay si wada jira ugu wajahaan hal aragti oo midaysan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada professor cabdirasaaq juriille
zahra aada iyo aada adigoo u mahadsan waxaad tixgelisaa ilaa afartameeyo dal baanu hadda la leenahay xiriir diblomaatiga meel hadda khilaafaad iyo dhibaato iyo caqabado ay naga soo wajaheen oo dowladda dhexe hawshii ay haysay dowladihii dhexe dowladihii xubnaha ka ahaa ay ka cabanayaan ama kaga hor imanayaan ma jirto mushkiladan khaliijka ka jirtaa waa mushkilad khatar ah saameyn bay waxay ku yeelanaysaa gobolka oo dhan gobolka oo dhan bay ku yeelanaysaa taas marka khibrad uma lahayn anagu dowlad goboleedyaduna uma lahayn dowladda dhexena uma lahayn waxaan u baahannahay maskax caqli ah oo geesnimadeedii leh in arrintaa lagu wajaho oo xukuumadda dhexe go-aan baanu qaadanay hade waa waray maxaan ku yidhaha waanala xumeeye maaha kuwoy dowladdii dhexe ayaa nala tashan weynay albaabkaanu ka baxayna halkaasaanu marayna waa mas-uuliyad in la qaato weeye mushkiladan waa mushkilad dheeraan doonta mushkilad caqabad adag nagu ah weeye annaga marxaladda aanu marayno marka maxaa lagaga bixi karaa waxaa lagaga bixi karaa kan maanta hadlay mid kaleetoo meel kale ka hadlay mid kaloo laga yaabo inuu hadli karo waxaa laga rabaa dowladda dhexe iyadaa aabihii iyo hooyadii ah iyadaa xiriirka isku hayntiisii la dalka midnimadiisii mas-uuliyadda koowaad iyaday saaran tahay waxaa laga rabaa inay tallaabo deg dega qaado oo arrintaas sida ugu habboon oo loo xallin karo wada hadal iyo wada tashi deg